subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warkaa subaxnimeer haddii haysanayo qodobada saaka wararkan aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah bulshada magaalada jowhar oo loogu baaqay ka shaqaynta nadaafadda iyo bilicda deegaanka dhakhaatiirta jowhar oo ka hadla dhibaatooyinka caafimaad ee soo wajaha hooyada uurka leh shir ku saabsan horumarinta adeegyada bulshada oo loogu qabtay magaalada baydhabo dood wadaag la xiriira doorka dhallinyarada iyo haweenka ee doorashada qof iyo codka oo ka dhacay muqdisho sheebaar casri ah oo laga hirgeliyey gobolka banaadir wararka dibadda waxaad ku maqli doontaan saakay faransiiska oo ku dhawaaqay inuu aqoonsanayo dowladda falastiin
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqaynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqaynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal magacaygu waa abdaxsiis xasan waa subaxnimo jimcaha taariikhdu waxay ku beegan tahay ka bisha toddobaad sanadka bulshada magaalada jowhar ayaa loogu baaqay ka shaqaynta nadaafada iyo bilicda deegaanka saare cabdixuseen ayaa faahfaahinaysa sheekh maxamed faarax shilo oo ka mid ah culimudiinka magaalada jowhar ayaa bulshada ugu baaqay in ay si weyn ugu shaqeeyaan ilaalinta nadaafadda si loo helo bulsho caafimaad qabta oo ka fogaata cudurada faafa nadaafadda ayaa ah saldhig muhiim ah oo bulshada ka caawiya inay ku noolaadaan deegaan nadiif ah wuxuuna bulshada ku booriyey inay ka taxadiraan qashinka biyaha wasaqaysan iyo guud ahaan meelaha nadaafadda ka lidato maxaa yeelay shareecada islaamka aada iyo aad ayay u dhiirigelisay in nadaafadda la ilaaliyo oo aada iyo aada loogu dadaalo nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yihi in allaha tacaala tayib ilaahay subxaanahu watacaala waa wanaagsan yahay yuxibu tayib ilaahay wanaagan wuu jecel yahay ilaahay subxaanahu watacaala nadiifun waa nadiif yuxibu nadaafa ilaahay nadaafadan wuu jecel yahay xadiidkan wuxuu uu ku yaalaa sunan tirmidi qofka inuu nadaafada ku dadaalo oo nadaafada aada iyo aada ugu dadaalo maxaa yeeley nabiga sala allahu calay wasalam wuxuu leeyahay altuhuuru shatru liimaan daahir ahaanshaha nadiif qofka uu ahaado oo nadaafada ku dadaalo waa iimaanka barkiisa buu leeyahay nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi annadaafatu min aliimaan nadaafadan waxay ka mid tahay iimaanka ay ka mid tahay qof aan nadaafad lahayn iimaan ma laha marka qofka nadaafada inuu ku dadaalo nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yihi ida stayqada axadukum axadkiina haddou soo kaco hurdada uu kasoo kaco falyufriq ha dhaqo calaa yadayhi gacnihiisa thalaatha maraatin saddex jeer ha dhaqo oo gacnihii ha nadiifiyo ha iska dhaqo qabla an yudqila fii yadihi intuusan gelinin yacni gacantiisa fii inaa'ihi weelkiisa intuusan gelinin qabla an yudqila yadahu fii inaa'ihi fa inahu laa yadri fii mabaatat yadahu ma garanayo buu yiri nabiga sal lay slam gacantiisa meelay ku barisay lidaa sidaa daraaddeed gacnaha iska nadiifiyo nadaafada marka in lagu dadaalo shareecada islaamka aada iyo aad ayaa qofka ugu dhiirgelinaysaa nabiga weli sala allah alay slam wuxuu yidhi lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartahum bisiwaak cinda kulli salaad haddaanan ummadeyda dhibaynin waxaan amri lahaa buu yiri inay salaad walba ay cadeystaan ayaan amri lahaa buu yiri nabiga sala allahu calay wasalam lidaas sidaa daraaddeed qofkii inuu nadaafada ku dadaalo xataa nabiga sala allahu calay wasalam wuxuu yiri qofkii seexdo gacantiisa asigoo waxyaabo oo maraq iyo waxyaabahaas leh man naama wa fii yadihi qamarun walam yaqsilhu fa asaabahu shay-un falaa yaluumana ilaa nafsa nabigu wuxuu yihi qofkii seexdo isagoo gacantiisa wax leh maraq iyo waxyaabo oo ma aragtaa oo soo carfay leh hadduu seexdou yiri oo wax asiibaan yoosan eereyni buu yiri ilaa naftiisa mooye nadaafada marka waxaa dareemaysaa shareecada islaamka inay meelweel dhigtay ee dadkii ku boorisay marka qofka inuu nadaafada ku dadaalo waa shay aad iyo aad u fiican lidaa sidaa daraaddeed marka walaalaha muslimiinta oo dhegaysanayo waxaan kula dardaarmaya inay caafimaadka ku dadaalaan nadaafada inay ku dadaalaan ayagoo weliba caafimaadkooda aad iyo aad u ilaalinayo maxaa yeelay caafimaadka waxa ugu horeeya maalinta qiyaamo oo qofka ilaahay subxaanahu watacaala uu weydiinayo ayuu ka mid yahay oo ilaahay subxaanahu watacaala maalinta qiyaamaha markii la gaaro ilaahay wuxuu leeyahay miyaanan caafimaad ku siinin ayuu ilaahay leeyahay subxaanahu watacaala nadaafada ayaa sida lagu sheegay diinta islaamka ah qayb ka mid taha iimaanka islamarkaana loo baahan yahay in laga wada shaqeeyo dhakhaatiirta magaalada jowhar ayaa ka hadlay dhibaatooyinka caafimaad ee soo wajaha hooyada uurka leh xaliimo cali ibraahin ayaa qodobkaasi inoo faahfaahinaysa hooyada uurka leh ee walaca ah waa tiir muhiim u ah bulshada maadaama ay wado jiil cusub oo mustaqbal leh si kastaba ha ahaatee muddada ay uurka leedahay waxaa hooyada soo food saaraa caqabado kala duwan oo dhinacyo badan leh caafimaadka dhaqaale nafsaani ah bulsho iyo mid nafsiyadeed dhibaatooyinka haddii aan si deg deg ah loo aqoonsan oo xal waara la helin waxay saameyn xun ku yeelan karaan hooyada iyo ilmaha ay sido labadaba sida ay sharaxayso doctoresa malyuun cabdi oo ka mid ah dhakhaatiirta jowharka howlgashaa cudurka wallaca afka qalaad waxaa lagu yidhaahaa hybermesis soomaalidan waxay u taqaanaa wallac wuxuu ku dhacaa hooyooyinka marka ay uur qaadaan cudurna maahee waa xanuun qabto markay hooyada uur qaado ilaa ay ka gaarto shan bilood ama saddex bilood ama afar bilood ilaa ay ka gaarto hooyo walbaba iyo cunug walbaba camalkiisa ay wallaca oo ku dhammaadaa marka sidaas wallac kaas waaye oo hooyooyinka ku dhaco maxaan kuu sheegaa qabto qandho badan leh jarees leh dhaxan badan leh ama tag leh cantuuftuf badan leh aad iyo aadna hooyada ay ugu xanuunsato oo difaaceeda ugu dhumo oo maxaan kuu sheegaa hooyooyinka qaarkood ay la mukeystaan in ay isbitaal lagu geeyo oo faleebooyin lagu suro oo daawooyin loogu daro hooyana intay cararayso oo cunugaas uurkiisa leedahay intay cararayso wallac ma aragto intay cararaysay iska dhashaa oo wallacba ma arkayso hooyana wallac wuu u sahlanaadaa oo waxyar ay jecjeclaataa inta kalene waxaan kuu sheegaa cuntadeeda kalena qaar bay iska cuntaa qaarna way iska diidaa way iska caafimaad qabtaa hooyana bilkuliyan cunto ma cunto cantuuf tuf badan bay haysaa waxaan kuu sheegaa matagay haysaa difaaceeda oo dhumaa hormoniskii iyo wixii dhan oo jirka soo daynaya dhan waa waa kala daadani hooyadii waxaa ku dhacaa anemia say antuuf u tufayso anemia noqonaysaa barasharka woo kacaa hbga woo kacaa oo dhiiggii casaa dhammaanayo hemikiyuugia hiraayo ama ironkia hiraayo ma iron iyo balasmo balasmihii cantuuftii oo noqonaa way tufee ironkana waa dhiiga gurta ah dhiiga gurta e markaa hooyada hb ka qaadid wuxuu noqonaa saddex iyo toban afar iyo toban ma jiro waxaas hooyadaas waa anemia waxaa hiray himikiyuugii waxaa ka hiray hooyana aad bay u nugushahay oo markay uur qaado ama ilmaheeda yaa isa saar saaran hooyooyinka walaca ah waxay wajahayaan dhibaatooyin fara badan kuwaasoo u baahan in ay si qaran iyo bulsho ahaanba looga hortago waxaana laga maarmaan ah in la helo daryeel joogta ah taageero nafsiyadeed iyo dhaqaale si hooyadu dhex marto muddada uurka si badbaado leh shir ku saabsan horumarinta adeegyada bulshada ayaa waxaa lagu qabtay magaalada beedhabo ee xarunta gobolka baay nuur maxamed cabdi ayaa qodobkaasi soo jeedinaya wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ku qabatay shirka wadatashiga iyo dhaqangelinta nidaamka wadaagga dowladda iyo ganacsatada ee loo yaqaano b b b kaasi oo diiradda lagu saaray sidii loo horumarin lahaa biyaha iyo iskaashiga ka dhexeeya shirkadaha biyaha baydhabo shirkan waxaa wasaaradda ka gacan siiyey hay-adda adra oo inta badan kala shaqaysa wasaaradda horumarinta dhinacyada biyaha agaasimaha waxda biyaha ee wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya liibaan aw khaliif ayaa faahfaahin ka bixiyey muhiimadda kulankan workshopkan aan ugu talagalnay in looga hadlo adeega ay shirkadaha biyaha si gaara ay degmada baydhabo bixiyaan iyo sidii loo horumarin lahaa Eh, waxaa jirta siyaasado wasaaraddu ay ka diyaarisay oo nidaamkan wadaagga ee dowladda iyo ganacsatada loo yaqaano public private eh, partnership marka cidda loogu adeegahayo oo ah bulshadii eh, ciddii adeega bixinaysay iyo dowladdii iyo qeybi kala duwanaa bulshada inay iskugu yimaadaan oo arrintaas laga munaaqashoodo waxaana la iska weydaarsado iskaashin aada u qoto dheerna laga yeesho runti- runtii baa horta shirkan ahmiyadda aan ka lahayn uu ahaa aad baan ugu faraxsannahay kolley dooda inoo bilaaban doono iyo discussionno arrimahaas aan ugu hadli doono iyo prestationno la xiriira marka kolley ahmiyadda guud siduu caalimo idiin sheegay waxay tahay in arrimahaas aan kaga munaaqashoonno shirkadahan biyaha hadda ka shaqaynaya degmada baydhabo iyo guud ahaanba eh, deegaanada koonfur galbeed waxaan ognahay muddo dheer bay kusoo shaqaynahayeen xaalado iyo duruufo dabcan adag Eh, sidii marka ay shalay ahaan jireen eh, maanta ma aha adeega degmada biyaha ee degmada baydhabo siduu haddeer ahaa shan sano ama afar sano ka hor maanta ma wuu ka wanaagsan yahay muhiimadda aan ka leenahay shirarka noocaana oo eh, haatan ka qabsoomaya deegaano badan oo koonfur galbeed ka mid ah waxay tahay sidii loo horumarin lahaa biyuhu bulshadu inay helaan biyo ku filan oo nadiif ah een, eh, tayadoodu fiican tahay baan ka leenahay in marka idinkii oo ah eh, dadkii annaga aanu garabka ka helaynay oo hay-adihii ay ka mid yihiin qaybihii kala duwanaa ee bulshada inay iyo shirkadihii adeega bixinaya inaynu isla kaashanno tilaabo walba hore loo qaadayo oo bulshada eh, sidii loo gaarsiin lahaa eh, biyo nadiif oo ku filan ah ay noqoto waxaan wasaaradda keliya ku koobnayn eh, idinkuna aad qayb ka noqotaan eh, discussion walba ama miis walba oo la tegayo xildhibaan isxaaq duceysane oo ka tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa u mahad celiyey dhankiisa wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha koonfur galbeed soomaaliya iyo shirkadaha biyaha ethoobia ayaan adeega biyo run ahaantii ah, burburkii iyo dhatanba dee duur fayle dalkanyo ku lahaayaan inay dadkii biyo fayle la deersii adeeg fayle la deersii Ah, marar qaar wala jari korta xitaa aad oo beesada biyaas ini aad oo beesan haysat adeegin ini waayto dhigi korta markanyo wala inoo qabtireena ini ninka adeegan ah, si hufan oo mayle raayus weliba qiimo jaban ah shirkado biyo si gaareen amaanan wayle raayus dhiig miirati dadka bershe laga tilmaamay laakiin biyo si fayle xaalsho un faylay markii una fiiran laakiin wali ku codsadaan ah, tiimka oo shirkado biyo matalahayan ana si gaara walin ku codsadaya ini masaakiinta la caawiyo dood wadaag la xiriira doorka dhallinyarada iyo haweenka ee doorashada qof iyo codka ayaa waxa uu ka dhacay magaalada muqdisho saare cabdi ayaa mar kale faahfaahinaysa madasha hore u socodka soomaaliyeed ayaa magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ku qabatay doodwadaag ku saabsan doorka dhallinyarada iyo habeenka ee doorashada qofka iyo codka ah doodwadaagan ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya xildhibaano madax ka socotay madasha hore u socodka soomaaliyeed dhalinyaro habeen iyo marti sharaf kale ugu horeyn gudoomiyaha madasha hore u socodka soomaaliyeed ifraax cumar salaad ayaa ka warbixisay fursadaha u furan iyo caqabadaha ka hortaagan waxaan rabnaa inaan gadaal u fiirino ee, dooda caawa aan dhex fadhino ama aan isdhaafsanayno insha allahu tacaala Ee, madashu waxay soo diyaarisay caawa kulankan qiimaha leh oo runtii ee, qof walba oo maaragtay meeshaan fadhiya inta maqanba ay ka faa'iideysan karaan fursadda maanta soomaaliya ay haysato hadday dhalinyaro tahay iyo hadday haween tahay iyo hadday dadka waaweyn tahayba fursad aan caadi ahayn ayaa laga soo shaqeeyey baarlamaanka labada aqal guddoonka xukuumadda soomaaliya u sarreeyo dalka madaxweynaha dhammaan in maaragtay sharciyad inta laysku maaragtay afgarto dastuurkii la dhahayay ee dhowr iyo soddon sano qof walba uu leeyahy dib u eegisaan ku fiirinayaa in dastuurkii maanta dib loo eego cutubyadii macnaha runtii ee shaqada ugu muhiimsan lagu qabanayana ay qabtaan ee labada guddoon aqalka sare iyo maaragtay aqalka hoose kadibna sharciyadii la baasgareeyey sh- een, meeshaasi ay ka soo baxeen guddi soodimaha doorashooyinka madaxa bannaan haddana laga shaqeeyey in ay ururada siyaasadda isdiiwaan geliyaan oo annaga aan ka mid nahay ee aan marnay shuruucdii saxda ahayd kadibna aan doorashadii maxaa la yirahda u diyaargarownay intaasoo shaqo oo la qabtay doorasho deegaankii sistamkii qalabkii dadku inay qaataan maxaa la yirahdaa kaararkii codbixiyaansha oo maaragtay runtii laga shaqeey shaqo aada u weyn waay waxaan kaloo rabaa in aad aad macnaha aan iskula dhageysano m- maxay tahay mucaaradka ama muxaafadkaba ha ahaato in maanta dalka loo wada ogolyahay inuu u jahaysto doorasho qof iyo cod ah qaar ka mid ah mas-uuliyiinta iyo aqoon-yahanada dhallinyaradii kasoo qayb gashay kulanka ayaa dhankooda soo jeediyey aragtiyadooda ku aadan doorashada dalka waxaan aaminsannahay sida uu shacabka iyo bulshada soomaaliyeed ay u wacyigashan tahay iyo heerka ardada jaamacadaha iyo sekandariga ka baxay aqoonta la leeyahay iyo dhibaatada ay naga geysiisay magacaabista in uu qof iyo cod ay dhacayso madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliyana lagu soo dooran doono oo weliba aan jecelnahay kuwa maamul goboleedyada lagu soo doorto waxaan isleeyahay meeshaan waxaa nooga muuqdo waa dhallinyaro iyo haween dhallinyaro iyo haween waa dadka dhibanayaasha ah maadaama ay dhibanayaasha yihiin awalan afkaarteenna haddaan midayno kulli aniguna iska saari mayne haddaan afkaarteenna midayno waxaan u malaynayaa oo u malaynaya maahane waxaan hubaa boqolkiiba boqol in annagu aan noqon doonno eliidka kuwa wax doorto iyo kuwa la doorto
maadaama boqolkiiba toddobaatan dhallinyarada iyo haweenka ee ahayn dadka wax doortay maxaa diiday in soomaaliya weliba gobolka banaadir ah ku noolna oo hadda qof iyo cod la raadinayo inaa anaga isku dhiirigelino mararka qaar bajaaja raaca markaa raaco bajaajleeda la sheekaystaa waxaa ku dhahaa makula tahay in gobolka banaadir qof iyo cod oo dhacayo qof qofba fikir haystaa qof wuxuu ku leeyahay taas haddee dhacdo waxaa naga suulaya qabiilka iyo maxaa la four point five oo awalba fikir mataqaanaa international eh oo yacni lagu soo dhisay mataqaanaa marxalada ee soomaaliya soo martay yacnii siyaasadaas oo dhan macnaheedu waxaa weeyaan dhallinyaradii iyo haweenka haddii jaanis la siiyo ilaa iyo iyaga la qanciyo oo tahriibta laga hakiyo oo maamulka gacanta loo geliyo oo ay kor u socdaan mooyaane sidii hore oo ahayd mataqaanaaye in laisqanciyo ma dhacayso aniga marka haddaan kusoo laabto su-aashii doorashada qof iyo cod way dhacaysaa sharcigeedii iyo systemkii wixii dhanna waa u dhammaaday wax xasan sheikh ku kooban ama wax isaga ku xiranna maahane isagu meeshii ugu dambeysayba hadda gaarsiiyey keliya hadda waxaa dhimansaa guddiga doorashada maantaanba arkayay in doorashadii santuuqa lagu rido xis buu ka tirsan yahay inuu qofku u olocoleeyo xaflado u qabto dad u abaabulo intuba waa xuquuq rasmiya oo muwaadinka soomaaliyeed uu yeelan karo sidii muwaadiniinta adduunka ka jirto kale dalalka adduunka waxaa la isku ixtiraamaa madaxdeeda qofku sida loo soo doortay hadduu yahay qof lasoo doortay oo directive vote lagu soo doortay waxaa ka awood badan yahay qofka iskaga yimaada qaab kale oo iska xeerjajab ah maahan markii ugu horreysay oo magaalada muqdisho ee caasimadda dalka lagu qabto kulan noocan oo kale sheebaar casri ah ayaa waxaa laga herigeliyey gobolka banaadir xaalimo cali ibraahin ayaa la diyaaray qodobkaasi
munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay ee lagu qabtay magaalada muqdisho taasoo lagu dahfurayay laab casri ah oo loo furay kuliyadda daaweynta afka iyo ilkaha ee jaamacadda banaadir ee magaalada muqdisho laabkani oo loo arka mid ka mid ah tilaabooyinka muhiimka ah ee lagu horumarinayo waxbarashada caafimaadka afka iyo ilkaha ee gudaha dalka soomaaliya ujeedada ugu weyn ee munaasabadani ayaa ahayd in si rasmi ah loo furo xaruntani cusub ee laabka casriga ah si ardayda barta cilmiga afka iyo ilkaha ay u helaan meel ay si farsamo ah ugu tababartaan uguna sameeyaan cilmi baaris la xiriirta xirfadooda munaasabadda waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka socda jaamacadda banaadir macalimiin iyo xirfadlayaal caafimaad ardayda kuliyadda ilkaha marti sharaf ka socotay wasaaradda waxbarashada iyo caafimaadka bahda warbaahinta gudaha ugu horeyn waxaa faahfaahin ka bixiyay guddoomiyaha jaamacadda banaadir doctor maxamed maxamuud asigoo sheegay ujeedada ugu weyn ee loo furo xaruntani
runtii waxay tahay maalin farcadeed waa maalin guulad weeye waa maalin runtii aanu aada loogu soo dadaalay si ardayda wax ka barata kulliyadda cilmiga afka iyo ilkaha ee jaamacadda banaadir siday ku heli lahaayeen tababaro xirfadaysan ee farsamaha runtii xaruntaani dental skills labka ee kulliyadda afka iyo ciridka ciilkaha jaamacadda banaadir oo aan si rasmi ah loo furayo maanta oo taariikhdu ta afar labaatanka bisha toddobaad labada kun iyo shan iyo labaatanka waxaa loo aasaasay iyadoo looga duulayo baahida loo qabo in la horumariyo tayada waxbarashada caafimaadka ilkaha iyo in la helo aqoon-yahano xirfad sare leh oo si dhab ah uga jawaabaya baahiyaha caafimaadka ee bulshada soomaaliyeed sababaha loo aasaasay xaruntaani waxay tahay hagaajinta iyo tayeynta xirfadda ardayda soomaaliyeed ee wax ka barata kulliyaddani xaruntan waxay bixisaa jawi amni ah oo ardaydu ay ku baran karaan xirfadaha gacanta sida ilka bixinta nadiifinta buuxinta daryeelka ilkaha ka hor inta aysan la kulmin bukaanno dhab ah
dhinaca kale qaar ka mid ah mas-uuliyiinta iyo matasharafta kale ee kasoo qayb gashay furitaanka xaruntaani ayaa sheegay in jaamacadda banaadir ay waddo dadaal lagu horumarinayo waxbarashada ardayda soomaaliyeed maanta farxad ayay noo tahay kulligayn dhammaantayn waxa weeyaan muddo dheer baan ku soo jirnay jaamacadda banaadir in ay noqoto horyaalka jaamacadaha soomaaliya mar walbana hal abuur iyo dadaal iyo waxyaabo badanoo maaragtay ardada anfac u leh inay ku soo kordhiyaan ayay jecel yihiin insha allah maanta marka waxaan farxad iyo dabaaldeg u taagannahay laabka ugu horeeyey arday lagu tababaro dental ah in jaamacaddu ay furtay kadib markay furtay laabkii ugu horeeyo mid lamid aanan jirin waddanka iyo africa oo dhanba laabkii anatomy tableka maantana waxaan aan maaragtay ku faraxsannahay inaan laabkii kaleeto oo mucjizo lahasiina inaan soo bandhigno waxaan rajaynaynaa ardadayna guud ahaan marka inay laabkooda ka faa'iidaystaan
farxad weyn bay noo tahay dhammaanteen haddaan nahay bahda jaamacadda banaadir in aanu maanta u dabaaldegayno furitaanka xarunta tababarada ee daaweynta ilkaha ee kuliyadda ilkaha ee jaamacadda banaadir taasi waxa ay ka markhaati kacaysaa ahdaaftii loo furay kuliyaddan muddo hadda ku dhow toban sano oo ahayd labadii kun iyo lix iyo tobankii maamulka sare ee jaamacadda banaadir markii uu arkay baahida ka jirta xirfadda dentistiriga ama ama dhakhtarnimada ilkaha ayuu gartay inuu soo kordhiyo kuliyaddan taasoo ilaa iyo hadda ay ka baxeen dhakhaatiir wax badan kusoo kordhiyay bulshada
furitaanka laabkani casriga ah wuxuu muujinayaa dadaalka jaamacadda banaadir ay ugu jirto horumarinta waxbarashada caafimaadka gudaha dalka markaan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta sarabka iyo suuqyada ee warka subaxnimo
kusoo dhowaada xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada haafka bariis xamsa ayaa la kala siisanayaa sideed iyo labaatan doolar haafka bariiska safaariga ayaa la kala siisanaya lix iyo toban doolar haafka burka ayaa la kala siisanaya shan iyo toban doolar haafka sokorta ayaa la kala siisanaya sagaal iyo toban doolar kartoonka baastada ayaa la kala siisanaya toban doolar jirkaanka saliid cadeyda ayaa la kala siisanaya soddon iyo koo doolar iyo bar caanaha nuuca loo yaqaano xilwaha ayaa giscooda la kala siisanaya afar iyo toban doolar haddii aan u wacno dhanka iyo dalagyada suuqyada magaalada jawahar ayaa koombada galeyda la kala siisanaya afar iyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah halka koombada digirta la kala siisanaya shan iyo soddon kun oo shilinka soomaaliga ah koombada digirta salbukada ayaa la kala siisanaya shan iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah koombada misigada ayaa la kala siisanaya labaiyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah koombada looska ayaa la kala siisanaya shan iyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah kiilada bariis cadaha ayaa la kala siisanaya lix iyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah xubinta sarafka iyo suuqyada magaaladana waa naga intaa markaana xubinta cayaaraha xidiga reer baraaziil ee in irig ayaa ku jira liiska musharaxiinta u sharxaan inuu isaga tago kooxda reaal madrid inta lagu guda jiro suuqa kale iibsiga xagagani indrig ayaa haysan fursad badan uu ku ciyaaro reereedka cusub marka loo eego xidigaha badan ee weerarka ee kooxda tababare sida lagu sheegay warbixin ee daabacday football span carlo ansaloti tababarihii hore ee real madrid haatan ah tababaraha xulka qaranka brazil ayaa ka fikiraya indrig inuu ka qayb galo koobka adduunka labada kun lix iyo labaatanka halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiya isnaay juhar shabeellada dhexe soomaaliya markaana wararka dibadda faransiiska ayaa si rasmi ah u aqoonsan doona dowlad falastiin leedahay bisha sebteembar sida uu sheegay madaxweynaha wadanka faransiiska taas oo ka dhigaysa in wadankii ugu horeeyay ka tirsan g n tallaabadasi qaada qoraal uu soo dhigay bartiisa bulshada ee ex ee twitter-ka madaxweynaha faransiiska wuxuu sheegay in warkaan si rasmi a loogu dhawaaqi doono inta lagu guda jiro fadhiga golaha guud ee qaramada midoobay oo ka dhici doona magaalada new york ee wadanka mareykanka qodobkaasi ayaan ugu dambeeyey warkii subaxnimo ee aad ka dhagaysanaysay raadiyaha isnaa magaalada jowhar nabadgelyo